odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo waxay ka hadleen dagaal beeleedyada ka dhacaya degmooyinka luuqa ee gobolka gedo iyo degmada qoryoole oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan waxay sheegeen dagaaladaasi inay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo burbur hanti odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ku baaqeen sida uu dhaqsiyaha badan in loo joojiyo dagaalada ka dhacaya degmooyinka luuq iyo qoryooley malaaq cali xasan khatar oo ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa sheegay shirkooda jaraa'id inay ugu gon leeyihiin in la joojiyo dagaalada khasaaraha geysta ee beelaha ku dhex maraya degmooyinka luuq iyo qoryooley
ini unu baaq nabadeed unu injeedinu degmooyinkan jubbaland iyo koonfur galbeed quseeyan dhibaataygu soo dadka walaalaha ee maalin kastaba xumaantana ninku sheegow ini unu shuruud la-aan ini dhibkii inroojiyaan iyo an iska koyni tan haddii geeka usuban oo ninku daran way waahan tanna oo ku dhalati shalay geeka baxbadi ay ku socoto degmada luog lama qof walaale iska haysadaan maylanaasi ogaas hortay horey isu insheegi shuruud la-aan walaalayaalow maysin lananaysa roojidaan dhibkaisan wadaan walmiil kuyow ma e walmiil seedow ma e afarta usin dagaal hawaday lantaaka uslaylan kala maseena haddii unan odayaasha dhaqanka jubbaland iyo koonfur galbeed lama maamul oo walaalo ewo lama qofsa dhalati koona jubbalanda deegaan haan roogo koona koonfur galbeed aan roogo un odayaasha dhaqanka haddii anna dadka anta unka farin kulisho lankasta qabiilkas malaagin eyi haanuna haga jaraan haanuna anta roon sa dhaladeen marka dhibkaasiyo kulishoobna wada saameeye may oosin ku odsadaan dadka walaalaha meel dhibka shalaygeeka dhatioosa mari inaysa shuruudaan dhibkan soo jidaan malaaq ibraahim salaad ayaa isna caddeeyey dagaal inuusan waxba soo kordhinaynin barakac dhimasho iyo dhaawac inuu sababo mooye dulmiga mal ogol soomaaliya walay kudhii olaad isdil isdhaawa isguuri iyo dhan ku dherigdi hatigeek malan baahan lan hati laakiin taakadu waldhan laku qaaday mal argaw damay rumo iyo aqli humo mooshi walkalaha ku ziyaadaw madleh olaatata maylafadaihin markuun ree jaamacadaas ku qalan ibinan intan oo ka ekaat olkuun lidiji lijooji un hubmugadin hubkaanka unhata sheegahaynu ka hal joojiyo walaad hal joojiyo lew aad iyo aad aan kuuna walay ku dhiigeek may wahan degaankaas umad badanoo shalay wal haysta geeka faqiirin e umad badanoo shalay may waahan dabyoshadnaa geeka linshadna wal undur qaado korna ama dhegaysado korna ma eh laakiin walay tabartaan aysan sheegana ma ay tahan ilahay inka obsadaha badda joojiye odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ka codsadeen inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka dhacaya degmooyinka luuq iyo qoryooley malaaq aadan cabdiraxmaan oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa beelaha dagaalamaya ugu baaqay inay si shuruud la-aana u joojiyaan xabadda wadahadalna ay isugu yimaadaan
odayaasha dhaqanka wali ku odsadaan arrimoya inay si toos ah mayb waahan farageliyaan insha allahu baaga nabadeed inanay la qaadadaan aradeedaha iti dhibaatada kadhiday wal isla ogi walka hanta beeli walka masaake moowi walka dhimadi wala dhibcada diirifaday dadadeeren barana walaaleylanagday faataada keng maray lankahata dhirifan madi walaalsii dhimadale ba faataada keng maray larehatan ogolaada lahay inti walaalkan noolo walaalkan dhiman lanka dhimadi sabr ala noosiya wali oo halaawi walku xisaabtamay si dhagse e oo walaalnimo e ehelnimo e tolnimo e maybu ah muslunimo e jiirangnimo e habadiyada halanka reeboylena degmooyinka luuq iyo qoryooley oo gobollada gado iyo shabeellada hoose ka tirsan waxaa ka dhacayay maalmihii ugu dambeeyey dagaal beeleydyo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac xooggan xiisado colaadeed ayaa laga dareemayaa degmooyinkaasi inkastoo dhanka kale ay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo